xilligu dagaalka bilaabay xilligu maraayana xilligu maalin maalin ka dambeysana waa sii adkaanayaa dagaalku sii adkaana taakulayn iyo dowlad garab istaag buuxda muujinaysana ma hayno marka wallahi waa ka xunnahay nimankaasna dee niman oo waa og tahay oo maalin walba meelay tagaan maanta dagaalkii cuslaa oo dhacay waa og tahay dhimashadu ay aad u badneed ma raba tirada inaan hadda ka sheegna lakiin dhimasho culusaa dhacday khasaare badanaa dhacay meelaan ugu baxnana hadda ma garan karno marka aada ugu xunaada wax noocaasini maalinkas dhacaya waxaan leenahay culayska dagaalkaasi mid aan keligeen xamili karna ma aha horta ma dagaalkan dee dowladda markay cusbeed anaga dagaalka waan haystay twenty twenty two iyo dagaalku nagu bilowday waxaan qiyaasaa waa markiiba dowladda cusbeedka ahayd oo markaas la doortay ilaa maanta hor dagaal ku jirnaa maalin aanan dhimasho jirin ama dhaawac jirin ama ma jirin oo anaga aan aan aan lagu aan gacmaha kula jirin dhiig marka haddana way sii gelaysaa dowladdii oo xilligeeda sii gabagabayahay iyadiioo ka hadlayso twenty twenty twenty sixteen ayay ka hadlayeen maanta waxaa dalka laga yaabaa twenty twenty six meelu u socdacaa qof yaqaan ma jiro dalkan dhinac walba amniga meel usocdo lama yaqaan siyaasadda lama yaqaan dastuurka lama yaqaan maamul goboleedyadii qof garan karaa twenty twenty six meelay ku dambeynaa lama yaqaan marka waa nasiib darro iyagoo twenty twenty six meel usocda aan garanayn in dowladdii ay ku mashquulsan tahay twenty twenty twenty sixteen wax adduunka waa wax dadka soomaaliya lagu khaldayo waaye waa wax la raba in lagu jahawareeriyo waaye waa wax la raba in indhaha soomaaliya laga sii jeediyo waa dhibaato socoto war dagaalkan ka socda ka socda dhowr kilomitr xamar oo nimanka mataqaan maalul ama jidka maraayan ama ku qabsanayaan maxaa laga doonaa laba kun iyo lixdan laba kun iyo lixdan xag yaan nool yihiin marka adeer waa nasiib darro